نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay rabadaan mubaarak ku soo dhowaada dersiga labaad ee kitaabka kayfa caamalahum sala allahu calayh wasalam oo uu soo jeedinayo sheekh cali katiin dersigani wuxuu ka bilaabanayaa baabka koowaad ee qudwatulcaalamiin الحبيب تزودا هو بالرسالة والهداية قد أتى شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد وحلقتني لبات كتابك كيف عملهم صلى الله عليه وسلم xalqadii koowaad ama darsigii koowaad ayaan soo qaadanay marka xalqadani waa xalqadii labaad juskii koowaad iyo xalqadii labaad ka tahay darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabanayaa albaabu alawal qudwatu alcaalamiin baabkii koowaad oo ku saabsan nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalama inuu yahay caalamkaoo dhan midka la doonaya dadka joogaa inay ku daysadaan marka baabkaas oo ka kooban laba fasal ayuu darsigeenna ka bilaabanayaa alrasuulu sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay alqudwatu alxasana waa dayashada wanaagsan yaquulu llaahu tacaala allah wuxuu leeyahay laqad kaana lakum waxaa idinkugu idin ahaaday fii rasuulillaahi rasuulka ilaahay dhexdiisa sala aley wasalam waxaa idinkugu sugnaatay uswatun dayasho uswadaasoo xasanatun wanaagsan dayasho wanaagsan ayaa nabiga idinkugu sugnaatay sala allahu calayhi wasalam liman qof bay ugu sugnaatay kaana ahada yarju allah allah midka cabsanaya iyo walyowma maalinka maalinka alaakhira ee dambeeya wawadakara allaha allah xusay dikran xusi wadakara allaha alla xusay kaiiran in fara badan yacni dikran kaiira in badan allah subxaanahu wa tacaala xusay kaas ayaa waxaa ugu sugnaatay nabiga sal allahu caleyhi wasalama uswatun xasana dayasho wanaagsan qaala ibnu kathiir raximah allahu tacaala alimaam ibnu kathiir wuxuu yidhi haadihi alaayatu alkariima aayaddan wanaagsan aslun kabiir waa asal weyn oo ku saabsan fi ta'asi birasuulillaahi rasuulka ilaahay sal alla alay waslm lagu daysado fii aqwaalihi hadalladiisa looga daysado wa afcaalihi ficiladiisa looga daysado wa axwaalihi xaaladihiisoo dhan looga daysado ayay waxay u tahay asal weyn oo arrinkaa ku saabsan waa asal weyn oo arrinkaa ku saabsan marka hadalka ibnu kathiirna halkaas ayuu ku egyahay marka wuxuu tusinayaa nabigu sal alla aley wasalam inuu yahay asal weyn kudayashadiisa ay aayaddaani u tahay lamaa arsalahu llahu tacaala allah markuu nabiga soo diray raxmatan lilcaalamiin uunkao dhan inuu naxariis yahana loo soo diray iyo wa hidaayatan linnaasi dadka inuu hanuuniyo saara wuxuu noqday rasuulka ilaahay almathala alaclaa tusaalaha sarreeya waalqudwata alxasana iyo dayashada wanaagsan liladiina kuwa ayuu u ahaaday yarju allaha walyowma alaakhira allah ka cabsanaya iyo maalinka aakhiro oo walaa yuriiduuna aan doonaynin culuwan sarrayn fil ardi dhulka lagu sarreeyo walaa fasaadan dhulka in la fasaadiyo aan doonayn kuwaas ayaa waxaa ugu sugnaatay nabiga sala allahu calayhi wasalama al uswatu alxasana almuraadu bilqudwa dayashada maxaa loola jeedaa taasaa marka laga hadlaya dayasha marka le nabiga ha lagu daysado sal alla aleyh wasalama maxay tahay ujeedka laga leeyahay alqudwatu qudwada ismu waa magac liman qof bay magac u tahay yuqtadaa bihi lagu dayanayo qofka lagu dayanayo ayay magac u tahay fa yuqaalu waxaa la yidhaha fulaanun qudwa hebel waa mid lagu daysado idaa kaana hadduu yahay minman qolooyin yata'asa annaasu ama yata'asi annaasu dadka ay ku dayanayaan khudaahu tallaabooyinkiisa oo wayatabicuuna ay raacayaan qudaahu dariiqiisa ay raacayaan taasaa marka qudwada la yidhaahdaa wamaa ashadda xaajata almuslimi maxaa ka daraysaan badnaysiiyey qofka muslimka dantiisa iyo xaajadiisa alyowma maanta uu u baahan yahay ila atacasi inuu ku daysado birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa khaasatan si gooniya maxay baahidiisu u adag tahay maca kahrati dawaaci albaatila dacwooyinka baadilka farabadnaashahooda fii hada alcasri xilligan ay badan yihiin intaasoo kala duwan iyo intaasoo qolooyinka ah ayaa soconaya oo wada dacwooyin baatil ah oo ummadda la doonayo in lagu dhumiyo marka casriga maanta aan joogno aad bay u badan yihiin dacwooyinka soconaya ee waxyaalaha qaldan ee baadilka ah ummadda ugu baaqaya asxaabu dalaalaat aad bay u badan yihiin alladii kaasoo yaxshudu fiihi ay soo aruurinayaan ay soo kulminayaan acdaaullaahi aclo cadowgiisa waxyaalaha baadilka iyo dacwooyinka baadilka ay soo aruurinayaan ay soo kulminayaan ilaahay cadowgiisa oo fitana shahawaat shubuhaati shubhooyinka fitnooyinkeeda iyo washahawaati waxyaala naftu ay jeceshahay lagu fitnaynayo maxay sidaa u yeelayaanoo shubuhaad iyo shahawaad u soo aruurinayaan liyasuduu inay ka leexiyaan dadka can sabiilillaahi jidka ilaahay ay ka leexiyaan ummadda inay dariiqa diinta ka hor istaagaan ayay waxay u soo kulminayaan ashahawaat waashubuhaat shahawaad iyo shubuhaad ayay furayaan si dadka markaa ay uga leexiyaan dariiqii allah subxaanahu wa tacaala aad bayna u badan yihiin dadka noocaaseh maanta xilligan dhaqankaa fulinaya wey fa aradnaa waxaan doonnay fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa an natakalama inaan kaga hadalno canhu sala allahu calayhi wasal nabiga xaggiisa min xaysu kownii ahaanshihiisa imaaman uu yahay oo qofkii imaam ah markaa uu ku daysana nabigu imaam buu ahay wa qaadiyan uu yahay oo qofkii markaa qado ummadda u hayaa uu qadaha uga daysado asagana iyo ahaanshihiisa wa xaakiman mid xaakima ummadda xukumaya uu yahay nabigu sal alla alay waslam asagaa ummadda yacni madax u ahaa wa muslixan mid wax hagaajinaya wax islaaxinaya uu yahay qofkii doonaya ummadda inuu islaaxiyo hadda nabigu muslix buu ahaayo wuu ku daysanayaa dariiqiisi qaabka waxu islaaxin jiray wa mucalliman uu yahay mid ummadda wax baraya qofka mucallimka ee doonaya ummadda inuu diin baro waa inuu ku daysadaa nabiga sal alla aleyh wasalam wa murabbiyan uu yahay nabigu mid tarbiyeynaya ummadda qof kastoo doonaya ummadda inuu tarbiyeeyo waxaa la doonayaa inuu raaco dariiqii nabiga sal alla aleyh wasalam ku tarbiyeeyo wixii nabigu sal alla aley wasalam ku tarbiyey jiray wa zawjan uu ahaa nin yacni xaasas leh oo xaasas ay hoos imaanayaan marka qaabkee buu xaasaskiisa u maamuli jiray waa inaa uga dayataa nabiga sal alla aleyh wasalam wa aban aabba uu yahay oo ilmuu dhalay adiga haddaa aabba tahay marka ilmahaga hag see u tarbiyeynaysaa see wala dhaqmaysaa waa inaad raacdaa dariiqii nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalam wa mudiiran mid wax maamulo u ahaa oo maamul guud ummadda u hayay qofkii marka mudiir noqonaya see u maamulayaa marka waxa uu idaaraynayo waa in uga daysadaa nabiga sal alla aleyh wasalam wa qaa'idan hogaamiye uu ahaa ummadda hogaamiya qofkii marka qaa'id noqdee ummadda raba inuu hogaamiyo waa inuu maraa dariiqii nabigu sal alla alay sl ummadda ku hogaaminaya waa caamilan uu yahay mid shaqaynaya oo acmaashii ku dhex jira qof kastoo marka shaqo haye ee caamil ee hawl haya qabanayana isaguna waa inuu nabiga ku daysadaa sal alla aleyh wasalam wa kayra daalika intaa waxaan ahayn buu looga daysanaya oo nabigu u ahaa oo min jawaanibi shakhsiyatihi nabiga shakhsiyadiisa dhinacyadeeda ah mustabsiriina xaalayin dadku markaa kuga iftiinsanaya bimaa habata wixii sugnaaday fi sunnati sunnada ku sugnaaday sunnada asaxiixati ee saxiixdaha ansaxday wey min daalika arrinka xaggiisana ka ansaxday yacni sunnada ku soo aroortay sugan oo nabigu sal alla alay waslam qaabo dhaqankiisii intaasoo dhan isagoo ah oo ummadda la dhaqmayay fa huwa alqudwatu nabigu sal alla alay wasalam waa ku dayasho midka lagu dayanayo wey almathaliyu ee tusaalaha u ah allatii qudwadaasoo yanbaqii lilmuslimi muslimka ay ku habboon tahay an yatabicaha inuu raaco wa yasiira uu socdo calaa khudaaha waddadeeda uu ku socdo fa kullu maa yafcaluhu wax kastuu samaynayo aw yaquuluhu uu leeyahay huwa rasuulki ilaahay fiihi qowlka iyo ficilka mid kastoo ka mida maxalu uswatin wa qudwa waa ku dayasho iyo waxa weeya raacid maxalkeed weeyaan man meeshii looga daysanaya fa bihudaahum muqtadi ambiyadaas hanuunsan oo lasoo sheegay hanuunsan hanuunkoodii ku daysa ayaa leh marka si guud ambiyadii in loogu daysado ayaa haddana la tilmaamaya waqad amara allaahu nebiyahu allah wuxuu faray nebigiisa biliqtidaa'i bilambiyaa ambiyadii inuu ku daysado ambiyadaasoo min qabli asaga ka horraysay ambiyadii ka horaysa inuu ku daysado uu raaco ayuu allah subxaanahu wa tacaala nabigiisa faray faqaala tacaala allah wuxuu yidhi asagoo arrintaa ka hadlayoo nabiga amraya arrintaa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeyaan hada allaah allah u hanuuniyey kuwaa laguu soo tilmaamay ambiyo badan baa laga soo sheekeeyey marka ambiyadaa laga soo sheekeeyey waa kuwii allaah uu hanuuniyey ee fa bihudaahum muqtadi ayaga hanuunkoodii iyo dariiqoodii iyo waddadii ay mareen adigana maroo ku daysa wey fa bihudaahum muqtadi maxaa laga wadaa qaala ibnu kaiir raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi ay iqtadi ku dayso wattabic raac waidaa kaana hadduu yahay haadaa kani amran amar lirasuuli rasuulka la amrayo sal alla aleyh wasalama fa ummatuhu ummadiisu tabicun lah rasuulkay ku raacsan yihiin fii maa yushricuhu waya'muruhum waxa nabigu ummadda u jidaynaya oo ayaga u amrayo nabigay taabic ugu yihiin wixii allah uu sharciyeeyo ama u amro hadda nabigay ku raacayaan wey fii maa yushricuhu waya'muruhum bihi alxaafi ibnu kaiir isagana sidaasu aayadda uu ku fasiray wey wayaquulu shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahu llah shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay wa fii qisasi alambiyaa ambiyada qisooyinkeeda waxaa ku sugan cibratun cibro ayaa ugu sugan lilmu'miniina bihi kuwa rumaysan ambiyadaas fa innahum ayaga laabudda waxaa laga maarmaana an yubtaluu in la imtixaano bimaa shay huwa asaguba aktaru ka badan min daalika imtixaanka mu'miniinta la imtixaanayo wax ka badan baa ambiyada la imtixaanaya walaa yay-asu mana quusan wey idabtuluu bidaalika arrinkaa markii lagu imtixaanay wey wayaclamuuna waxay og yihiin annahu shaniga qad ubtuliya bihi in lagu imtixaanay shaygan yani mu'miniintu ma quusanayaan markii la imtixaano maxaa yeele waxaysan u quusanaynin waxay og yihiin in lagu imtixaanay waxaan ayaga lagu imtixaanay man huwa khayrun minhum ayaga wax ka khayr badan oo ambiyadii ah oo wa kaanat alcaaqibatu ciribtii dambana ay u ahaatay ilaa khayrin khayr ay ku dhammaatay ilaa ambiyadii iyo dadkii raacay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa badbaadiyey kuwa ambiyada ka soo horjeestana rabbi subxaanahu wa tacaala waa halaagay arrintooda waa khatar bay gashay falyatayaqan ilmurtaabu qofka shakisan ha yaqiiniyo wayatbi lmudnibu qofka dambaabana ha toobadkeeno wayaqwi iimaanu lmu'miniina mu'miniinta iimaankooda ayaa xoogaysanaya fa bihaa yasixu littisaa'u bilambiyaa marka taasay ku ansaxaysaa ambiyadii in lagu daysado hadalka ibnu teymiya intaa weeyaan wa min alumuuri waxaa ka mid a arrimaha allatii arrimahaasoo umirnaa nala amray an naqtadiya fiiha arrimaha inaan uga daysanno biambiyaa'i illaahi wa rasulihi allaha ambiyadiisi iyo rusushii uu soo diray inaan uga daysanno arrimaha nala amray waxaa ka mida kow alquwatu fii daacati illaahi tacaala wa cibaadatih awood inaan u yeelanno allah adeecitaankiisa iyo cibaadadiisa waa waxyaalaha nala amray inaan uga dayasanno ambiyada wa haadihi sifatu alcadiima sifadan weyn min abrasi maa fii xayaati alambiyaa waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muuqashada badan noloshii ambiyada calayhim asalaatu wasalaam xaydu meel innahum ayaga akharu nnaasi dadka kuwa ugu badan ay ahaayeen cibaadatan wa salaata cibaado iyo salaad la tukado wa ikhbaatan lilaahi casa wajalla allah in la adeeco ila ambiyadu waxay ahaayeen dadka kuwa ugu cibaadada badan ugu alleadeecitaanka badan ugu khushuuca badan ayay ahaayeen wa haadaa macnaa qowlihi tacaala allah hadalkiisa macnaheeda weeyaan tan wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba uli lydi walabsaar wadkur sheeg cibaadanaa addoommadeenna sheeg nabi muxamed sal alay sbadda u sheeg wey ibraahiima sheeg iyo wa isxaaqa iyo wayacquuba sheeg ulil aydi ee awoodda u saaxiibkaa fii daacati illaahi wey wal absaari aqoonna u saaxiibka ahayo diintana yacni garanay waxay alle ku caabudayaan waa waxay alle kala kulmeen oo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin wey cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin can cataa alkhuraasaaniy can cataa alkhuraasaani raximahu llahu tacaala ayaa waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi ulul aydi walabsar isagoo fasiraya ay ulilquwati fi lcibaada waa kuwo awood u saaxiiba xagga cibaadada waalcilmi biamri illaah iyo allaah amarkiisa in aqoon loo yeesho oo wax ilaahay lagu caabudayo ay cilmi u leeyihiin waxay ahaayeen kuwa ugu adag wey waad u garanay marka ulul aydi wal absaar buu sidaa ku fasiray wa can qataada raximahullah isagana waxaa laga sheegaa qaala inuu yidhi ucduu waxaa la siiyey quwatan awood filcibaadati cibaadada dhexdeeda ayaa awood lagu siiyey wa basaran fiddiin aqoon iyo aragtina waa loo siiyey diinta oo diinta aad ay u garanayeen sidaasuu asaguna ku fasiray qataada ibnu dacaamata assaduusi attaabiciyu ljaliil washawaahidu waxaa ka marqaati kacaya fii dikri cibaadati alambiyaa ambiyada cibaadadooda in la sheego calayhim asalaatu wasalaam kaiiratun waa fara badan tahay shawaahidda kitaabka ka buuxda qur-aanka aad bay u badan tahay ee ka marqaati kacaysa ambiyada iyo meesha ay ka joogeen yacni cibaadada iyo awoodda ay u lahaayeen minhaa waxaa ka mid ah shawaahidaas qowluhu tacaala calaa lisaani ibraahiima allah uu yidhi asagoo markaa ka warramaya nebi ibraahim calayhi salaam rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyatii rabbanaa wataqabal ducaa rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcalnii aniga iga yeel muqiima asalaa salaada mid toosiyoo hagaajiyo shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo sunanteeda iyo hay-aadkeeda iyo wixii laga rabay la yimaada wey khushuuceeda wa min durriyatii carruurtaydana allow saasoo kale ka yeel wey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wataqabal ducaa ilaahu ducadaa naga aqbal sidaasuu dhahaya nebiyulaahi ibraahiim wa qowluhu tacaala baa ka mid ah fii madxi ismaaciila calayhi salaam allah markuu ammaanaya nebiyulahi ismaaciil uu yidhi wa kaana ya'muru ahlahu biasalaati waazakaati wa kaana cinda rabbihi mardiya wa kaana wuxuu ahaa nebi ismaaciil ya'muru ahlahu ehelkiisa mid fara bisalaati salaaduu farayey waazakaati sakadana waa farayey labadaasba wuu farayo salaadiibuu ku dadaalayay cibaadadii ayagu inay la yimaadaan ehelkii ay la yimaadaan ayuu kula dadaalayaa saasuu kula dadaalayaaho waqti dheer ku bixinaya inay cibaadadaas ay gutaan oo salaadii ay la marka salaada ayuu farayay wa kaana wuxuuna ahaa nebi ismaaciil cinda rabbihi rabbiga agtii wuxuu ka ahaa mardiya mid raalli laga yahay wa qowluhu tacaala alla hadalkiisa ayaa ka mid ah adilada tusinaysa yacnii shawaahidda ah ee ku tusinaysa ambiyada arrintaas xoogga ay u lahayn cibaadado qowluhu tacaala baa ka mida fii madxi ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba nebiyullaahi ibraahim ammaantii allah uu ammaanayay iyo isxaaq iyo yacquub calayhim asalaam allah uu yidhi wajacalnaahum waxaan ka yeelnay a'immatan madax baan ka yeelnay madaxdaasoo yahaduuna ummadda ku hanuuninaya biamrinaa annaga amarkeena diintay dadka ugu yeerayaanay ku hanuuninaya wax a'immo ku noqdeen ayaga naftooda dadka ugu yeeri maayo hawadooda waxay jeceshahay ummadda waxay ugu yeerayaan diintaas lagu soo dejiyee waxyiga ah ayay ummadda ugu baaqayaan oo ugu yeerayaan ayadaas ummadda ku hanuuninayaan dariiqaas tusinayaan wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilayhim ayaga xaggooda ficla alkhayraati khayraadka inay sameeyaan wa iqaama asalaa salaada ay ogaan wa itaa'a azakaati sakada ay siiyaan oo dadkii xaqa u lahaa ay siiyaan wa kaanuu waxayna ahaadeen caabidiina kuwa caabudaya lanaa annaga wa kaanuu lanaa caabidiin annagana caabudaya allah subxaana wa tacala sidaasuu leeyay marka cibaadadooda badan iyo waxa weeyaan sida loo ammaanaya sooma jeedid allah subxaana wa tacaala uu ku ammaanayo amaa nabiyunaa nabigeena muxamedin sala allahu calayhi wasalama fashawaahidu waxyaalaha ka marqaati kacaya calaa kahrati cibaadatihi cibaadadiisa farabadnaanshaheeda iyo wa quwatihi fiiha awoodda u lahaa cibaadada oo awood sarrayso aad u sarrayso u lahaa arrinta noocaasa iyadu iyo wa quwatu kaiiratun jiddaa aad bay u badan tahay iyadu wax laga sheekayn kara maan aad bay u fara badan tahay maca annahu nabiga kaana maca annahu nabiga qad qufira lahu loo dhaafay ama qad qafara lahu allah u dhaafay maa taqadama wixii hormaro min dembi dembigiisa wamaa ta'ahara wixii dib maray fa huwa nabiga aladii midkii weeyaan qaala lahu rabbuhu rabbigii uu ku yidhi caza wajalla wa min alleyli fasjud lahu wasabbixhu leylan tawiila wa min alleyli habeenka xaggiisa fasjud sujuud lahu allah u sujuud wasabbixu allah u tasbiixso leylan habeen habeenkaasoo dawiilan dheer wey habeen dheer yacni habeenkaasoo dhan cibaadayso allah u tasbiixso alla caabud sidaasuu rabbi subxaanah wa tacaala ku yidhi wa qaala lahu allah wuxuu ku yidhi facbudhu alla caabud wastabir sabir licibaadatihi cibaadadiisana ku sabiroo naftaada ku xabiso ku qanac oo sabar la kaasha wey hal taclamu lahu allaah ma u garanaysaa samiyan mid markaa mathal la ah mathiil iyo shabiih mid la ahoo ilaahay sami u ah miyaad garanaysaa oo ma jira wey istifaamkii can inkaarow wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wa min alleyli habeenka xaggiisa fataxajad cibaadadii ku dadaalo bihii habeenkaa dhexdiisa cibaadadii allah ugu dadaal naafilatan xaalay tan mid dheeriya laka adiga kuu dheeriya casaa rabbigaa wuxuu mudan yahay casaa an yabcataka rabbuka rabbigaa wuxuu mudan yahay inuu kaa soo saaro maqaaman makaan maqaamkaasoo maxmuudan la mahdiyo oo culimmada qaarkood ay ku fasiraan shafaacat alcudmaa shafaacada weyn baa ilaahay ku siinayaaho maqaam ay mahdiyaan alwaluuna waalaakhiruun ummadihii hore iyo kuwii dambaba maqaam ay mahdiyaan baa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa soo saaraya marka taasna waa nabiga sala allahu calayhi wasalama cibaadadiisiiyo siday u xooga badnayd axaadiid badan arrintaa tilmaamaysana ay jirto kahratu dikrihim lilaahi caza wajal arrinka labaad ee looga daysanayo tii hore waxay ahayd alquwa fi lcibaada cibaadada awoodday u lahaayeen iyo cilmigiiyo aqoonta tanna waxaa looga daysan arrinka labaad kahratu dikrihim lilaahi caza wajal allah xuska ay xusayaan si u badnaawo washidata waxa way tadarucihim ilaahay siday isugu bihinbihinayaan oo isugu dhigayaan oo isku dullaynayaan siday u daraydu iyo wa ducaa'ihim lah subxaana iyo baryaha allah ay barayaan maca quwati cibaadatihim iyadoo cibaadadu ay xoog leedahay bay haddana sidaa yeela ilahay xuskiisay badinayaan way u tadarucayaan way baryayaan iyadoo cibaadadiina kula imaanaya si awooda wey fa kaanuu waxay ahaayeen ambiyada ilaahay yughiruuna kuwa badiya min dikri illaahi alla xuskiisa fii kulli lawqaati waqhtiyaashoo dhan wa kaanuu waxay ahaayeen yakhbutuuna lirabbihim rabbigood kuwa u khushuuca subxaana wayatadaracuuna lah kuwa ilaahay isu dulleeya wayadcuunahu kuwa alla barya ducaa'an baryo mutawaasilan isla xidhiidha wey baryo aan kala go' lahaynoo sidaa iskula xidh ha mar la ilahay la baryaya maaha baryo joogto ah baa ilahay ay baryayeen maca kahrati cibaadatihim iyagoo cibaadaadkooda kalena ay fara badan yihiin wa duuruhaa dhirirkeeda iyo wa tanawucahaa nuucyaasheeda iyadoo ay jirto haddana sidaasay yeelayeenoo ilaahay subxaana wa tacaala in badan bay xusayeen waqad dakara allaahu caza wajalla allah wuxuu sheegay kayfa kaana ambiyaa'uhu wa rusuluhu salawaatu llaahi wa salaamuhu calayhim siday ahaayeen ambiyadii ilaahay iyo rusushiisa yatadaracuuna ilayhi allah kuwa isugu dhiibo isugu bihinbihiya fii qadaa'i xawaa'ijihim danahooda inuu u gudo wayatawasaluuna ilayhi allah waxay ugu tawasulayeen bitamaami faqrihim ilayhi siday ugu baahan yihiin ee dhammayska tiran baahi dhammaystiranoo dhan kasta ah ilaahay inay u baahan yihiin ayay tusayeenoo bannaanka ay soo dhigayeenoo ay ilaahay subxaana wa tacaala ugu tawaaducayeen iyo wa raqbatihim ilaahay rajaynta ay rajaynayaan iyo agtiisa damaca ay ka qabaan ay ilaahay ugu tawasulayeen faqaala tacaala allah wuxuu yidhi wa ayuuba ayuub ka sheekeeba oo ummadda u sheeg id waqti naadaa rabbahu rabbigii u dhawaaqay annii aniga masaniya duru dhibkii baa itaabtay yacni xanuun adag baa qabta nebiyullaahi ayuub oo imtixaan ahaa wa anta adigana arxamu raaximiin kuwa naxariista midka ugu naxariista badan baa tahay fastajabnaa lahu allah wuxuu yidhi waa ajiibnay baryihiisii fakashafnaa bihi waxaan ka faydnay wixii ku sugnaa oo min durin dhib ah wa aataynaahu asagii baan siinay ahla ehelkiisii iyo wa midlahum ayagiioo kale ehelkii ka dhintay iyo wixii ka baaba'ana waa u soo celina intoo kalena waa ugu darnaba wa midlahum macahum raxmatan naxariis oo min cindina annaga agteena ka ahaatay iyo wa dikra waano lilcaabidiina kuwa alla ku xiran la waaninayo wax la xasuusinayo oo hadday cibaada ilaahay ku sabraan ooy ku sugnaadaan oo dhibkii ku dhaca ay markaa ku sabraan allah subxaana wa tacaala inuu ayagana sidaasoo kale uu dacwadooda aqbalayo wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wadannuuni nabiga dannuun la yidhaah ka sheeke oo ummadda u sheegay id waqti dahaba uu tegey muqaadiban xaaluya mid cadhaysan fadanna wuxuu u maleeyey allan naqdira calayhi inaanan awoodin fanaadaa waa dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaasha dhexdooda wuxuu uga dhawaaqay an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka ilaa hufnaan baa kuu sugnaatay xumaadhanaa ka hufan tahay innii aniga kuntu waxaan ahaaday min aldaalimiina kuwa naftooda dulmiyey ayaan ka mid ahaaday faistajabnaa lahu nabigaas waa ajiibnay wanajaynaahu waxaan ka badbaadinay min alqami murug iyo tiiraanyaanka badbaadinay wakadaalika sida nabigaasaan u badbaadinay ayaa nunji lmu'miniina muminiinta u badbaadinaynaa yacni dariiqaani dariiq ambiyada ku khaasa ma ahane cid kastoo ambiyadii raacday ee sida iyagu ay sameeyeen yeeshay ee markii kurbada iyo dhibaatadu ku timid ilaahay u calaacalay ilaahay isu dhiibay ilaahay xusayn badan sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala u badbaadinaya wa zakariya ka sheekee asagana oo ummadda u sheeg id waqti naadaa rabbahu rabbigii u yeertay rabbi yaa rabbi buu yidhi rabbigeeyow laa tadarnii ha iga tegin fardan xaalaa mid keligiisa wa anta adiga khayrulwaarisiina kuwa wax dhaxla midka u khayrka badan baa tahay inaan keliga iska noqdo owlaadla-aan aan iska ahaado owlaad waayo ilah baa iga tegi fastajabnaa lahu dacwadiisii baan ajiibnay wa wahabnaa lahu waxaan u hibaynay yaxyaa wiilkaa yaxya layaa nebi ahaa ayaan asaga siina wey wa aslaxnaa lahu zawjah xaaskiisiina waa u hagaajino ma dhalaysnimadii baan ka bidno mid wax dhalaysa ayaan ka dhignay wey innahum ambiyada kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdegaya fil khayraati bay ku degdegayeen wayadcuunana waana baryeen waana caabudayeen raqaban liajli raqab cabsi ay qabaan macnaa rajo ay qabaan iyo jacayl ilaahay naxariistiisa iyo dembidhaafkiisa iyo jannadiisa ay rajaynayaan iyo warahaban cabsi ay cabsanayaan ciqaabkiisa iyo carada ilaahay ka cabsanayaan bayna alkhawfi waalrajaa ayay ku cibaadaysanayeen waana cibaadadii ambiyada iyo kuwii saxaabada iyo kulli noocaasay ahayd way cibaadadoodu تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا sidaas ilaahay subxaanaه watacaala saxaabada ku sifeeyey walambiyaa ambiyadu saasay dhaqan u ahaayeen hadda saxaabadu waxay raacayeen waa ambiyada kii ugu khayrka badnaa nebi maxamed sal اlه alيه wasalam wa kaanuu waxayna ahaayeen lana anaga khaashiciina kuwa sukaaya dulleeyo noo khushuucsan bay ahaayeen dhaqankaasi marka waxay lahaayeen yacni ambiyada dhaqankaasay lahaayeen wa kaana sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay wuxuu ahaa shadiida alujuu'i magangalkiisu miduu daran yahay ilallaahi alla uu magangalow kahiira adducaa'i baryihiisa uu badan yahay waatadarruc tadaruciisa uu badan yahay wa khaasatan si gooni ah filmulimaati markii masiibooyinku dhacaan iyo dhibaatooyinka ad adag allah subxaanahu wa tacaala ayuu magangelayaa allah ayuu baryayaa allah ayuu isu dhiibayaa allah buu magangelayaa aad bay u badnayd maxaa la doonayaa marka in nabiga sal alla alay sl looga daysado xilliga masuubooyinka iyo dhibaatooyinka ummadda maanta haysta ay dhacayaan waa inaad iska noqon qof qaafil ah aad ilaahay subxana watacala saaqadka xakas bariso waqti kasta ilaahay isu dhiibto ilaahay magan gasho isu bihinbihiso baryihiisa badiso tadaruciisa badiso waa kaas wey fa fii yowmi badrin maalinkii bader ishtadad munaajaatuhu nabiga la koodidiisa ayaa badatay lirabbihi ula kooday iyo wa munaashadatu iyaah inuu marka waxa weye ilaahay ka dalbanayo inuu u oofiyo ballankii an yansurahu inuu gargaaro ayuu munaashado kula gelay iyo waman macahu waxa la jooga min almuslimiin ah wey aad buu u barya barye uu ku celcelinayo fa can cumar bni khadaabin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi lamaa kaana yowmu badrin maalinkii bader markii uu dhacay arrintii ay timid oo maalinkii bader laysku soo saftay istaqbala nabiyullaahi sal allahu alay nabig ilahi waa qaabilay alqiblataw uma mada yadayhi labadiisa gacmood buu kor u taagay fa jacala wuxuu gudagalay yahtifu birabbihi rabbigiiu markaa u dhawaaqay allaahumma anjis lii ilaahu ii oofi maa wacadtanii wixii aad i ballanqaatay wixii aad i ballanqaaday allaw ii oofi wey allaahumma aati sii maa wacadtanii wixii aad ii ballanqaaday allaahumma in tahlik ama in tuhlik haddaad halligto haadihi alcisaabata kooxdan oo min ahlilislaami ka mida maanta kooxdan yartaaha dadka muslimiinta ka mida laa tucbadu fi lard dhulka lagugu caabudi maayo yacni kooxdan yarta hadday dhammaato gaa dhammayso inta kalena gala way qabsanaysaa marka maanta waa maalin kala bax ah ilaah subxaana wa tacala wuxuu weydiisanayaa inuu ballankiisii u oofiyo oo waxa kooxdan u badbaadiyo yarta famaa zaala kama suulin yahtifu birabbihi rabbigii inuu u yeeranayo maaddan yadayhi labadiisa gacmoodna kor uu u taagayo sidaasuu nabigu sal kor uu u taagay labadiisa gacmood oo ilaahay u yeeranayo mustaqbila alqiblati qiblada uu qaabilayo xataa saqada ridaa'uhu ilaa go'isii uu ka dhacay can mankibayhi labadiisii garbood go'y labadii garoob uu ka dhacaba soo kor ugu taagay gacmaa u taagay u taagay fa ataahu abubakrin baa u yimid fa akhada ridaa'ahu go'isiibuu u soo qabtay fa alqaahu calaa mankibayhi markaasuu labada garab uu u saaray uma iltasamahu wuxuu uga dhegay min waraa'ihi gadaashiisu dhab saasuu usoo qabsaday oo gadaalbuu uga soo dhegay wa qaala wuxuu yaa nebiyallaah kafaaka munaashadatuka birabbi rabbak rabbigaa maanta baryaha aad barisay waa kugu filan yahay fa innahu sayunjisu laka maa wacadaka wuxuu kuu oofinayaa wixii uu kuu ballanqaaday marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay sidaasoo kale ay u badiyaan ilaahay magangalkiisa iyo isudullayntiisa iyo baryihiisa khaasatan xilliga adag ee waxa weeyaan xaaladda adag ee muslimiinta haysato maanta aad arkaysa muslimiinta daa'ifo yar oo jihaadaysa soo baxday markaasaa gaalo dhan isugu timid marka maxaa jira mulimaad iyo musiibooyin dadkii baa la xasuuqaya ummaddii baa la dhammaynaya meel kastaa lagu halaagaya wax la daynaya ma laha inaad markaa iska maaragtay iska iska joogta ma ahan waa inaad markasta ilaahay barisaa ilaahay tadarucdaa ilaahay u- cibaadada u badi- ducada badisaa si ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadan uu muslimiinta uga saaro wajazaakum allahu khayran washakar allah xusna istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu